hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma oo muddooyinkanba waday dadaalada kasii gaashaamida abaaro laga cabsi qabo in qeybo ka mid ah dalku ay ku dhuufato ayaa degmada baar dheere ee gobolka gadow ka dejisay saddex diyaaradood oo siday shixnad raashiin ah oo loogu talagalay dadka degmada baar dheere iyo deegaanada ku xiran oo sanadkii hore saameyn xoogan ay kasoo gaartay dabeelaha elino zahre cali yuusuf agaasimaha waaxda gargaarka ee sodma ayaa sharaxaad ka bixinaysa ujeedooyinka raashinkan iyo qorshayaasha ay ka leeyihiin in lagu gaarsiiyo gargaar intaa kasii badan degmada baardheere ee gobolka gadow waxaan joognaa degmada baardheere ee maamul goboleedka jubbaland waxaan maanta keennay laba diyaaradood oo raashinah tii saddexaadna waa ay soo socotaa haddii alla idmo raashinkaas oo ah raashin bariisa oo loogu talagalay dadka deegaanka baardheere baardheere sida aada la socotaan waxa ay ka mid tahay meelihii ay iliinadu aad iyo aad ay u saamaysay haddana looga cabsi qabo in abaaraha la filayo in ay ku dhuftaan annaga oo waajibaadkana saaran ee madaxdeena qaranka ayna fartay iyo amarka guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka waxa aan isku xilqaanay in aan diyaarado aan ku daabulno maamul goboleedyada aadka looga baqaayo saameynta ay ku yeelan doonto abaaraha waxa aan ka hortegaynaa oo digniin ay u tahay abaarta la filayo dabayaaqada bishan in ay goobaha masahmiyey ay ku dhufato waxaan guddoomiye aan maanta kugu wareejinaynaa shixnad gargaar ah oo laba diyaaradood ah tii saddexaadna ay imaanayso oo aan ugu talagalnay dadka deegaanka baar dheere oo ah sida aad la socotaan ay iliinadiina waxyeelaysay abaartana ay u nugul yihiin in looga faa'iideeyo ma ahan maanta keliya taa waxa aan baar dheere aan keenayno waxaan rajaynaynaa maalmahan iyo isbuucyadan soo socda haddii alla idmo si isdabajooga ah in aan ku soo gaarsiin doono deegaankan baardheere oo mar kasta noo ah calaamad noo ah annaga haddii ala gudoomiyaha degmada baardheere ayaa hay-adda sodma uga mahad celiyey gargaarka raashiin ay la soo gaadhay
waxaan hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee soodma ee maantana soo gaarsiisay laba shixnadood laba diyaaradood oo sida raashin gargaar ah agaasimaha aad buu u mahadsan yahay iyo guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka waana soo gaareen labadii diyaaradood oo ugu horreeyey waan rajaynaynaa diyaaradda faleedka saddexaadna inuu yimaado baahida baardheera ma aha hadda maanta baahi ay soo koobi karto laba diyaaradood iyo saddex diyaaradood oo loo soo diro dee waa baahi ka ballaaran dee magaalada waa magaaladii ay ku dhufatay ileenadii ee dalka oo dhan ku dhufatay oo ugu dhibka badnayd sidoo kaleeto waa magaalo martigelinaysa barakaac aada u fara badan waxaan rajaynaynaa hay-adda masiibooyinka qaranka in ay soo laba jibbaari doonto waxa hadda ayna soo gaarsiisay waxaa kaloon ku baaqaynaa hay-adaha samafalka inay ku daydaan hay-adda maareynta masiibooyinka ayna deegaanka soo la soo gaaraan gargaar waana ka mahadnaqaynaa hadda gargaarkana soo yarkoona soo gaaray waa laba diyaaradood oo sida shixnado bariis ah dabcan annagana insha allahu dee dadkii tabaaleysnaa loogu talagalay sideedaan u gaarsiin doonaa